ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa deegaano dhowr ah kaga qabsaday kooxda al-shabaab howlgalka loogu magacdaray indian ocean guddoomiye ku-xigeenka guddiga amniga iyo arrimaha gudaha baarlamanka dalka xildhibaan daahir amiin jesow oo sheegay in beledweyne uu u joogo abaabulka guluf ka dhana kooxda al-shabaab ayaa tilmaamay in qorshaha dowladda uu yahay in nidaamka dowladnimo uu gaaro miyi iyo magaalo waxaa weeye mar walba dowladdu waxaa u qorshaysan dhammaan geegiga soomaaliya ama dhulka soomaaliya oo dhan in la xoreeyo lagana saaro cadowga howlgalladu waxaa weeye qayb marba heer bay soo marayeen hadda xilligan la joogo waxay marayaan xilli gabagabaa waxaa la doonayaa hadda nimanka waxay isugu hereen dhulkii miyiga ah dhulka miyiga ah waxaa weeye wuxuu isugu jiraa dhul buuruleeyah iyo dhul ceelal leh oo ay biyo iyo baad iyo howd intaba leh oo ay ka heli karaan intaa aan ka warqabo aniga hadda meesha aan joogo gobolka hiiraan ah walaalaha hiil walaal qorshe ayay sameeyeen oo ah in gargaarkiina ay gaarsiiyaan dadkii dhulkii ay nimankan ku dhuumanayeenna laga xureeyo waayo saddex bilood dad baanan aan gargaar helin oo ay cunaqabateen kusoo rogeen oo ay jidadka ka jareen oo ay ganacsiga u diideen waxaa weeyaan anigu hadda dhihi maayo maal hebel waayl waa howl ciidan laakiin maalmaha soo socdo shabaab indhahooda waxaan hubaa inay anigu hadda dhiig iyo iyo ilimoba inay ka imaanayso waa ii caddahay abaanduulaha ciidanka soomaaliya jenaraal cabdirasaaq khaliif cilmi oo warfidiyeenka kula hadlay deegaan u dhow xuduudda gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa waxa uu ka warbixiyey ujeeddada howlgalka iyo deegaanada uu ka soconayo xilligan
sida aan horey u sheegnayba operation indian ocean wuxuu bilowday shan iyo labaatankii bisha wuxuuna ka bilowday deegaamo kala duwan wuxuu hadda ka socdaa shabeellada hoose shabeellada dhexe hiiraan galguduud dhaqdhaqaaqiisa iyo abaabulkiisa wuu ka socdaa waxaana rajaynaynaa dhowaan inaannu sidii aannu horeyba u tilmaannay aannu dhul badan uga sifayno nimankaa nabaddiidkaa waddooyinkii xirraanaannu ku furno ciidanka amisom iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wax kasta oo jaalanjiya oo ka yimaada xaggooda diyaar baan u nahay waana ku guulaysanaynaa insha allahu tacaala meelihii ugu dambeeyo ay ku jireen baa laga sifaynayaa galguduud ilaa ceelbuur waa waa laga sifayn doonaa iyo meelaha ay ku jiraan aad iyo aad bay u wareersan yihiin hore iyo gadaal bay u ordaayaan meelay wax ka difaacaan bay garan leeyihiin afarta jihaba waa looga socdaa
xildhibaan jesow ayaa sheegay in qorshahoodu uu yahay in mar kale al-shabaab aanu magaalo kala go'doomin taa beddelkeedna ciidamada dowladda iyo kuwa midowda afrika ay ka hor istaagaan al-shabaab marinada ay sahayda u marto waxyaabaha ugu weynna waxaa weeyaan dhammaan surimada ay shabaabka ku adeegtaan dhammaan meelaha ay hoyga ka dhigtaan dhammaan meelaha ay ay biyaha macaan ka helaan oo dhan ayaa la rabaa in loo fadhiiso oo siday dadkaayna u curyaamiyeen oo dadkaayna ay u cunuqabateeyeen ayagana loo cunuqabateeyo oo biyaha dhanaan oo ceelasha qareerkaa la siigu geeyo dabadeedna ilmaha yaryarkaa markii ay dhibaatoodaan waxaan qabaa inay isu soo dhiibi doonaan dad waxaa jira oo hunguri u raacay maskaxda ka badela dhallinyartaas ee qandaraaska qabana haddii ay biyo dhanaan lagu noolaanayo waama arkaynaa waxaa weeye dhiigaaba aan dhihi karaa iskooda isiiga dhiminayaan waxaa runtii aan aad u ammaanayaa dadaalka ay samaynayaan walaalaha hiil walaal iyo dhammaan amisom ama ha noqoto labada ciidanoo hadda ku sugan oo etoobiya iyo iyo jabuuti oo giddigood laisku yiraahdo hiil walaal laisku yidhaahdo oo dadaalkaasna ay mar dhow shacabka soomaaliyeed ku diirsan doonaan midhaha ee kasoo go' howlgalkan loogu magacdaray indian ocean waa qaybtii labaad ee howlgal horraantii sanadkan kooxda al-shabaab lagaga qabsaday ilaa toban magaalo kuwaas oo shabaabku ay maamulayeen tan iyo markii dib looga saaray muqdisho sannaddii laba kun koob iyo toban xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn